maxaabiistaasu waxay ku eedaysnaayeen falal lagu eedeeyey waxay ahayn argagixiso kala duwan falal kala duwanoo argagixiso lagu sheegay ayaa lagu eedeeyey xukunaa ku dhacay ilaa maxkamadda sare ah dabeedna madaxweyne daahir yaare kaahin ayaa saamaxaad uu xadhiggii kaga dhimayo u fidiyey wakhtigaa imisaa lagu xukumay muxuuse ka dhimay xilli may ahayd raggaasu horta exactly ma hubo xukunka iminka ma hayo laakiin qaarkood waxay ku xukunaayeen life qaarkoodna dhowr iyo labaatan sano qaarna way ka yaraayeen kabacdi adigu kuwii ugu badnaa wuxuu ku xukumay afar iyo labaatan sano ayuu kaga reebay gurubyadii ugu horeeyey waxay ku baxeen saamaxaadii kadhimistii xadhiggaa madaxweynuhu ka dhimay ayay ku baxeen oo lagu sii daayey markuu ka dhammaaday qaarna iyagoo aanu ka dhammaan ayaa qaraxii madaxtooyada iyo kii xafiiskii etoobiya iyo kii un d b uu dhacay dabeedna madaxweynuhu wuu wuxuu yidhi waxaan kala noqday cafiskii markaas sida ehlada qaar noo sheegeen xilligan la xidhay laba kun iyo saddex bay ahayd xilligan cafiska madaxweynuhu kala noqonayana waa laba kun iyo sideed dabayaaqadeedii laba kun iyo sideedii way hortu kala noqonayaa tirada guud ama intaad adigu qareenka u tahay waa imisa niman nimanku waa sagaal nin anigu waxaan ka mid ahaa qareennadii waxaanuu qornay dacwad dastuuriya oo ku saabsan digreetadaa markii hore madaxweynuhu ku saamaxay dee qodob sharci baa sheegayo xaq buu u lahaa inuu wax ka dhimo inuu ka wada dhimo inuu sii daayo intaba xaq buu u lahaa oo taa muran kama taagna laakiin mushkiladdu waxay ka taagan tahay madaxweynuhu ma ka noqon karaa cafiskii uu fidiyey ma ka noqon karaa ayaa su-aasha taagan wataa taasoo aan qaanuunka meelay kaga jirto oo aanay jirin oo noqonaysa ciqaab uu inuu saaray dee ciqaabna dee madaxweyne cid kuma xukumo marka haddiiba ay sidaa tiina raacno sharciyan aad leedihiin uma hayna qiil toban sannaa ka soo wareegay xilligii madaxweynihii hore daahir yaale kahin ka noqday tobankaa sanno maxaa uga hadli weydeen mise intaba waa daba taagnaydeen annagu sidaan qiyaasayo laba kun iyo lix iyo tobankii ayay nimanka cabashadooduna soo gaadhay qareenno horema aan ahaan jirin dabeedna dacwad dastuuriya ayaanu maxkamadda sare u qornay maxkamaddu way naga aqbasho way naga qabatay muddo ayaanu hawshaa la waday adigu markii dambe meelay wax ka dhaceenba guddoomiyaha maxkamadda sare si aanu uga suganay dacwaddii in la dhegaysto oo waxa laga hadlayana uu labadaa uun digreeto yahay teebaas sharciya teebaan sharci ahayn ayuu wuxuu nagu wargeliyey inaannu tagno madaxtooyada arrintaasoo aanaan kolay garyaqaan ahaan iyo dadkii ehelada iyo nimankaa cabanayeyba aan na qancin ayay ahayd warqad buu qoray uu iila taga xaggaa waxna jirto oo dambe ka soo baxayna ma jiro sababtaasaa keentay inay nimankan cuntada ka soomaan
haddiiba xukun maxkamadeed ku dhacay ose maxkamaddu ku caddaysay inaan dembiyadii waa la galay doodda iminku maxay tahay labada digreeto marka laga imaado ma waxay leeyihiin muddadii waanu dhammaysanayno lagu xukumay ma waxay leeyihiin maxay tahay dooddu doodda waxay tahay digreetadii madaxweynuhu xadhigga kaga dhimay ayaan annaga iyo iyaguba qabnaa inay sharci tahay oo macnaheedu tay marka haddii taaba la raaco xadhigguu ka dhammaaday way iska xeliyen nimankii markaa dee sharcigaa taa sharcigaa la raaco dee xadhiggii rag baa laba sano maraya inuu ka dhammaaday qaar baa saddex maraya qaar baa sanad maraya iminka xaalkoodu waa sidee xaaladoodu de laba ninyo iska dhulyaala way xanuunsanayan way jiifaan jiifka loogu adeegaa toddobada kalena waa wanaagsan yihiin inkastoo dee niman intaa xidhan aad garanayso xaaladooda caafimaad cuntada way ka soomeen saddexa shay iminka sooman yihin sida dee nalagu jeelku nagu wargeliyey saddexa shay sooman yihin
maxay ta markaa idinku soo jeedintiina sharciyadoosoo jeedinaya nimanka xaaladooda sharciyan in la eego sharciyan in la eego oo labadaa digreeto la eego oo dacwaddaa dastuurigaanu gudbinay dib loo eego oo haddii aanay nala leeyahay ta dambaa saxana dee nalagu qanciyo sharciyan haddii ta hore sax tahayna dee nimankan la sii daayo